والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إن شاء الله تبارك وتعالى آه كتابك الكبائر waxaynu maraynaa kabiirada thaaminatu cashara kabiirada sideed tobnaad baan soo gaarnay sida wii garo anagi sharaxnay tan toddobiyo tobnaad marka tan sideediyo tobnaad ayaynu maanta ka bilaabaynaa qadfu lmuxsanaat dadka muxsiniinta oo dhowran ama rag ha noqdeen ama dub ha noqdeen labadaba way sooyaan bay dheheen culammadu qofka muxsin waxaa la yidhaahdaa qofka zinada iska ilaaliya muxsanaat qofka zinada iska dhowray oo aan ku dhacaynin zino oo dhowrsan ama markaa ha noqdo qof mutazawijah oo guur maray oo waxa weeye dee ama qof dumaroo la qabo ama nin xaasla ha noqdo ama ha noqdo markaa qof aan la qabin oo gabar aan la qabin ha noqoto in lagu tuuro la yidhaahdo gabadhaasi waa zaaniyad ama wiilkaasi waa zaani ama waxa weeye qoftaa dumarkaa way sinaysataa waxaasoo dhan baa soo gelaya bay dhaheen culummadu marka bal adilada ku soo aroortay inay tahay arrintaasi min alkabaa'ir oo loo baahan yahay qofka islaamka inuu ka dheeraado u imaamu dahabi inoogu sharaxaya halkan wuxuu yidhi qaala allahu tacaala wuxuu ka cabiray isagu baabka qadfu lmuxsanaat ay gabdhihii muxsanaadka oo dhowrsanaa oo waxa weeye aan zine ku dhacaynin oo is-ilaaliyey oo ilaahay ka cabsanayey in la yidhaahdo way zinaystaan oo la qadfo qadfigu waa qofka inaad wuxuunan ahayn ku tuurtid oo wuxuun ahayn aad ku sheegtid qaala allahu tacaala ilahi waxa uu yidhi fii suurati nuur markii laga hadlay dadkii zaaniyiinta ahaa iyo rajmiga la rajminayo iyo waxa weye maaragtay jeedalka la jeedlayo xukumkooda axkaamtooda laga hadlay ayuu ilaahay waxau yidhi ina aladiina kuwii yarmuuna almuxsanaati gabdhihii muxsanaadka ahaa ku tuuraya alkhaafilaati ay moogaa waxaan la leeyahayba oo zinadaba aan war u haynin oo gabdho mu'minaad oo wanaagsanaa almu'minaati mu'minaad ahaa lucinuu kuwa waa la nacladay oo nacladdii ilaahay baa ku dhacday kuwa noocaa samaynaya oo gabdhaha muslimaadkaa oo dhowrsan oo wanaagsan oo mutaxajibaadka oo xaaraam iska ilaaliyey oo naftooda ilaaliyey kuwa dhahaya way sinaystaan lucinuu ay waa la nacladay oo naxariistii ilaahay baa laga dheeraysiiyey dunyaa adduunka waalaakhira aakhirana waa la nacladay waxaana loogu sii darayaa walahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadiimun aad u weyn ayay leeyihiin culammadu waxay leeyihiin ereygaa walmuxsanaad waxaa soo gelaya wax walba qofkii isdhowra ama rag ha noqdo ama dumar ha noqdo qofkii xaaraam iska ilaaliyey ayaa soo gelayay bay dhaheen sida maaragtay sheikh alhaytami uu ku keenayo kitaabkiisa azawaajir aayaddu markaa toos waxay u tilmaamaysaa gabdhihii muslimaadka ahaa oo wanaagsanaa in waxa weeye xumaan lagu sheego inay tahay min alkabaa'ir waayo nacladdii ilaahay baa ku dhacday cadaab adagna waa loo diyaariyey oo ay gelayaan kuwa noocaa samaynaya oo gabdhaha dulminaya sababta iyaga loogu gaadhyeelana waxa weeye daa'iyan kuwa lagu sheegaaya oo gabdha weye raggu dhaqankooda ma ahayn in la yidhaahdo ninkaasi wuu sinaystaa laakiin gabdhahay ku caayi jireen oo daa'iman gabdhaha lagu dhacnayaa arrimaha wa qaala tacaala ilaahi waxa uu yidhi aayad kale waaladiina yarmuuna almuxsanaati kuwa ku sheegaya xumaanta oo ku tuuraya gabdhihii muxsanaadka ahaa oo wanaagsanaa kuwa xumaanta ku sheegaya humma lam ya'tuu aan la imaanin markaa xumaanta ay ku sheegeen biarbacati shuhadaa afar markhaanti aan la imaanin fajliduuhum tamaaniina jalda jeedla baa la yidhi oo garaaca oo siddeetan jeedal ku dhufta macnuhu waxa weeye ninkii yidhaahda gabadhaasi zinay ku dhacday oo way zinaysataa ama ninkaasi wuu zinaystaa hadduunan afar markhaanti la imaanin oo ka markhaanti kacaa inay arkeen qofkaas oo zinaysanaya oo xaqiiqo ah shaki shaki lama rabo ama laba qof baa guri wada galay lama rabo ee waxaa la rabaa inuu qof walba ku dhaaran karo inuu arkay labadaa qof oo waxa weeye maaragtay jimaac samaynaya oo si xaqiiqo ah waxa weeye arrintaa u samaynaya aayadda marka tamaamkeedu wuxuu ahaa walaa taqbaluu lahum shahaadatan abadaa waxa weeye ha ka aqbalinina markhaantina kuwa noocaa samaynaya ee mar hadduu ku tilmaamo qof muslima zino ou markhaanti la imaan waayo faasiq buu noqonayaa caddaaladdiisiina way dhacaysaa wa ulaa'ika humul faasiquun buu yidhi ilaahay waa faasiqiin weeye kuwa dadka muslimaadkaa dacninaya oo waxa weeye gabdhaha muuminaadkaa dacninaya oo xumaanta ku sheegaya waa kuwa faasiqiina ilaa inay ka toobad keenaan mooye ila aladiina taabuu buu yidhi ilaahay kuwii ka toobad keenay min bacdi daalika intaa ka bacdi wa aslaxuu wanaagsanaaday fa ina allaha gafuurun raxiim allihii subxaana qaadirkaa waa markaa waa gafuururaxiim weeye haddaba marka halkaa waxay nooga caddaatay qofka ku tilmaamaya gabar muslimada oo ilaahay ka baqday oo jirkeedii qarisay oo iyadu aan faasiqad ahayn ee mu'minadoo wanaagsan qofkii ku dacniya inay sinaysato ama zino samayso ama qadfiga noocaasa ku sheega waxa uu ku dhacayaa min akbari alkabaa'ir kabaa'irta waaweyn buu ku dhacayaa hadday maxkamad sharciga jirto iyo waxa weeye xuduuddii la oofinayana qofkaas waxa weeye haddii uu afar markhaanti keeni waayo waxaa lagu dhufanayaa siddeetan jeedal ayaa dhabarkiisa lagu garaacaya oo waxa weeye lagu lagu maaragtay lagu abaalmarinaya xadkiisuna waa nooca marka qof walbana waa nooca haddaad xataa nin ku sheegtid islaama oo aan sinaysan aada xumaantaa ku sheegtid afar qof oo markhaantiyana la imaan weydid waa la jeedlayaa marka qofkii arrintan marka waxaan ku jirin oo ka baxaya sida aayaduhu caddeeyeen fii suurati nuur waxa weeye ninku haddii uu qofkii dumarkaa uu qabay xaaskiisii uu ku yaraado way sinaysatay iyada markaa waxaa laga rabaa inuu afar markhaanti la yimaado hadduu afar markhaanti la imaan waayo oo uu keeni waayo kabacdi markaa mulaacana ayaa imaanaysa oo waxa weeye iyadu hadday qiran weydo markaa waxa weeye mulaacana ayay noqonaysaa licaan baa la yidhaahdaa afar jeer buu dhaaranayaa inuu run sheegayo marka shanaadna nacladda ilaahay inay ku dhacdo buu maaragtay isku habaarayaa haddii uu been sheegayo iyadii haddii ay qirato markaa waxa weeye waa la rajiminayaa haddii ay qiran weydo iyaduna af sidii oo kale u dhaaranaysaa oo waxa weeye inuu been sheegaya ayay ku dhaaranaysaa afar jeer marka shanaadna ilaahay inuu u caroodo ayay isku habaaraysaa haddii ay been sheegayso markaana waa la kala kaxaynayaa oo way kala dhaqaaqayaan haddaba ma aha marka wax sahlan in qofka islaamka lagu sheego arrimaha noocaasa waa arrin aad iyo aad u adag dad badan baad markaa arkaysaa jahligu u geynayo oo waxa weeye ama xaaskii uu qabay hadduu doono iska odhanaya maaragtay arrimaha noocaasa ku tuuraya ama gabar muslimadoo meel maraysa ku tuuraya oo waxa weeye jahli aad iyo aad u xun weeye walciyaadu billah adillada waxaa ka mid a caddaynaysa inay arrintaani tahay min alkabaa'ir bal min akbari alkabaa'ir xadiidkii nebiga calayhi salaatu wassalaam oo inoo soo hormaray oo nebigu uu yidhi ijtanibuu ka dheeraada assabca almuubiqaat war toddobada waxalaagta ka dheeraada baa layidhi markuu nebigu uu sheegay waxaa ku jirtay marka fadakara minhaa qadfu almuxsanaat gabdhaha mu'minaadkaa alghaafilati ee moog oo waxa weeye almu'minaat gabdhaha muxsinaadka ee dhowrsan alghaafilaati moog oo aan warba u haynin waxaa lagu sheegaya zinaba ayna qalbigooda ku jirin almu'minaati mu'minaad ah oo ilaahay iyo rasuulkiisii aakhiraba rumeeyey oo mu'minaad oo ilaahay ka cabsanaya in zina lagu sheego waa min akbari alkabaa'ir kabaa'irta waaweyn ayay ku jirtaa waa inuu qofku marka iska ilaaliyo أنا عد مصر إن شاء الله عد ما يسأل إخوان إن شاء الله بارك الله فيك. ها حج ولا الحج من مصر إن شاء الله طالع هذا إن شاء الله يا إخوان إن شاء الله man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadihi muslim waxaa la yidhaahdaa dhammaystiran oo taam ah oo saxiixa oo waxa weeye islaamnimo dhab ay u tahay man ruuxii salima ay ka nabad galaan almuslimuuna dadka muslimiinta dadka muslimka ah rag iyo dumarba ay ka nabad galaan min lisaanihi carabkiisa ay ka nabad galaan wa yadihi gacantiisana ay ka nabad galaan xadiidkan waa muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa werinaya min xadiidi cabdullaahi ibn ibni camar ibn alcaas radia allahu canhu iyo xadiidu jaabir iyo abi muusa alashcari rag badan ayaa werinaya haddaba markaa wuxuu inoo caddaynayaa xadiidka qofka muslimkaa oo taamkaa oo dhammaystiran inuu yahay qofka dadka ay ka dadku ay ka nabad galeen dadku waa inay kaa nabad galaan akhi fillaah waxa weeye carabkaaga waa inaad dadka ku nabadgelisa oo aadan carabkaaga dadka ku dhibin oo waxa weeye aadan xumaan carabkaaga dadka ugu gudbin gacantaadana waa inay dadku ka nabad galaan ama qatli ha noqoto ama dhibaato kale ha noqoto waa inay dadkii ka nabad galaan markaa ayaad noqonaysaa muslim saxiixa oo waxa weeye la yimid shuruudihii islaamnimada saxiixa amaa haddii ay dadku kaa nabadgeli waayaan carabkaaga iyo gacantaada markaa waxaa weeye qofkii muslim waa naaqis wey oo waa muslimnimo daciifa ayuu qofkaasi haystaa ee muslim mutakaamila oo saxiixa oo dhaqankii islaamka oo dhan haysta ma aha ee ma aha macnaha inuu gaaloobayo ilaa inuu xalaashado mooye hadduu xalaashado oo yidhaahdo inaan dadkiiba way ii bannaan tahay waa ku gaaloobaya waayo kabaa'irtoo dhan qofka xalaashadaa waa ku gaaloobayaa waa in la iska ilaaliyaa marka wa qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu yidhi xadiidkii mucaad mucaad markuu nebigu la hadlayey waxa uu ku yidhi markuu u sheegay xadiidkii dheeraa oo imaamu tirmidi ay wariyeen oo uu uga sheekeeyey waxyaalaha wanaagga lagu helo jannada iyo wanaagga waxa lagu gaaro oo dhan abwaabta khayrka uu uga sheekeeyey ayuu nebigu wuxuu ku yidhi miyaanan ku tusiyaynin waxaa ka waxaasoo dhan kan isku hananaya markaasuu yidhi tus rasuulka ilaahay markaasuu yidhi kufa calayka haada carrabka intuu qabtay ayuu yidhi carrabkaaga iska qabo oo waxa weeye carrabkaaga dadku ha ka nabad galeen markaasuu wuxuu yidhi mucaad oo miyaanu loo qabanayaa waxaanu ku hadlayno markaasuu nebigu wuxuu yidhi sakiladka ummuka hooyadaa kaa gablanto waa kelimad asalkeeda habaar ahayd laakiin markii dambe isticmaalkeedii intuu batay tacajub loo isticmaalo soomaaliduna way isticmaalaan meelo badan warinkaaraha kugu dhacdee saa maaha buu ku leeyahay isagoon doonayn inuu ku habaaro laakiin doonaya inuu arrintaada u maaragtay ku tuso inay maaragtay arrintu si kala tahay ama warhooga naga tagoo kale waa badan tahay soomaalida aad bay isticmaalaan marka sakiladka umuka hooyadaa waa kaa gablantee wahal yakubu nnaasu wahal yakubu nnaasa calaa manaakhirihim war dadka ma waxaa loogu tuuraa sansan yowma alqiyaama ee macnaha dadka naarta ma waxaa loogu tuuraa qiyaamo markii la gaadho ilaa xasaa'ida alsinatihim ilaa waxay carrabkoodu keensaday mooye ma wax kale ayaa naarta lagu galaa waayo sababta waxa weeye haddii aad fiirisid dunuubta oo dhan waxaad ogaanaysaa inuu carrabkuu badan yahay waayo ummaddii intaa carrabkii xan waxbaa lagu xamanayaa waxa weeye qofkii baa lagu caayayaa qadifi iyo dhibaataa imaanaysa waxa weeye intaas dhibaatoo dhan buu carrabkii soo jiidaya qofkii marka carrabkiisa iyo gacantiisa laga nabad galo waa qof guulaysta weeye xadiidka imaamu tirmidi iyo ibnu maaja ayaa warinaya mucaad ibnu jabel ka warinaya waana xadiid saxiixa oo waxa weeye culamo badan ay saxiixiyeen sheikh albanina raximahullah waxa uu ku saxiixinayaa fi saxiixi iljaamic ayuu ku saxiixinayaa shan kun iyo boqol soddon iyo lix iyo waxa weeye maaragtay sunan tirmidi ayuu ku saxiixinayaa iyo sunan ibnu maaja sheekh cabdiqaadir annaawudna saas oo kale maaragtay wuu wuu saxiixiyey laftigiisu fi jaamic alusuul ayuu ku saxiixinaya xadiidku marka waa xadiid saxiixa oo waxa weeye culummadoo dhan ay wada saxiixiyeen halkaa marka waxay nooga caddaatay in waxyaalaha naarta lagu gelayo carabku ugu badan yahay marka qofku waa inuu carabkiisa ka adkaado oo iska ilaaliyo waxyaalaha dhibaatada keenaya oo hadhow naar u soo jiidaya wa qaala tacaala ilaahi waxa uu yidhi waaladiina yu'duuna almu'miniina waalmu'minaat bigayri ma iktasabuu faqad ixtamaluu buhtaanan wa isman mubiina fi suurati alxujaraat ilaahay waxau ku yidhi waaladiina kuwa yu'duuna dhibaya almu'miniina nimanka mu'miniinta oo ragga mu'miniintaa dhibaya ee carabkooda ku dhibaya ama gacantooda ku dhibaya ama wax walba ku dhibaya waalmu'minaat iyo gabdhihii mu'minaadka ahaa dhibaya waayo qofkaan laleeyahay zinuu ku dhacay xumaan buu ku dhacay waa la dhibay sharaftiisii baa wax loo dhimay waxa weeye waa arrin aad iyo aad u xun weeye wuxuu biga bigayri maktasabuu iyagoon markaa waxba dal kasban ey dulmi bay ku dhibayaan xaqdarro ah ee wax ay xaq ku leeyihiin oo ay ku dhibayaan ma jirto faqad ixtamaluu waxay xambaarsadeen oo qaateen buhtaanan been abuurasho buhtaantu waxa weeye qofka markaad ku been abuuratid wuxuunan ahayn aad ku sheegtid gabarh halkaa maraysa oo muslimada ayaad waxaad leedahay waa zaaniyad waad ku been abuuratay marka waayo war uma haysid waxa weeye waa arrin waxaad la timid markaa gef weyn wa isman iyo dembi mubiinan cad ayay la yimaad kuwaasi xambaarsadeen waayo dembi waadixa ayuu qofkaasi ku dhacay qofka islaamkaasaa u dulminaya wa qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam markii dadkii xorta ahaa laga soo baxay oo waxa weeye dadkii muxsiniinta ah xorta ahaa uu shiikhuu adiladaas hore inoogu caddeeyey ayuu waxa uu keenay xadiid isaguna caddaynaya qofka xataa addoonkaa inaan la odhan karin oo arrintaas aan lagu tuuri karin bigayri bayina min hayri bayina isagoo wax adilaa loo haysan wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiid muttafaqun calaya man qadafa mamluukahu bizinaa qofkii addoonkiisa xataa midaad adigu leedahay xataa addoon aad leedahay haddaad tidhaahid waa zaani oo gabar addoommadaad haysatay ama wiil addoonaad haysatay aad tidhaahid waa zaan man qadafa mamluukahu bizinaa uqiima calayhi alxaddu yowma alqiyaama xadkii ayaa aakhare laga oofimaya oo waxa weeye adduunka marka la joogo qofkii dee addoonku waa xoolihiisii oo kale marka waxba la ciqaabi mayo laakiin aakhire markii la yimaado ilaahay waa ciqaabaya waayo sababtu waxa weeye qofkan been abuurashuu ku sameeyey marka xadkaa waxaa laga oofinayaa aakhiro ilaa an yakuuna kamaa qaal ilaa inay noqoto arrintu sidii uu yidhi mooye hadduu yidhi wuu zinaystaa addoonkan ama gabadhaan addoontaa way zinaysataa oo ay saxiix tahay markaa waxa weeye markaas aakhiro dee laga oofin mayo waayo wax runa ayuu sheegay laakiin haddii uu isagoon adillo u haysan waadixa oon saxiix u haysan uu arrintaa ku sheego waxay noqonaysaa markaa inuu qofkaasi ku dhacay min alkabaa'ir laakiin xad laga oofin maya adduunyada maadaama isagu uu addoonkaa leeyahay oo waxa weeye loo ciqaabi mayo waayo waa xoolihiis oo kale oo maalkiisuu ka mid yahay hadduu doono wuu gadayaa waa ku shaqaysanayaa markaa addoonku waa ka duwan yahay axkaamta dadka xorta amaa qof xora oo kula mida oo halkaa maraya oo muslima haddii aad arrintaa tidhaahid waxa weye haddaadan adillo keenin iyo markhaanti haddaadan markhaanti keenin afar markhaanti waa la garaacayaa oo waa la jeedlayaa sidii noo soo hormarta qaala alimaamu adahabiy raximahu llah wa amaa buu yidhi amaa man qadafa umma almu'miniina caaisha radia allahu canhaa bacda nuzuuli baraa'atiha min alsamaa'i fa huwa kaafirun mukadibun lilqur'aani yuqtal wuxuu leeyahay imaamu dahabi raximahu llah qofka markuu xortii ka soo baxay dadkii xorta ahaa mamluugiina uu sheegay ayuu wuxuu keenay arrintii caaisha radiallahu canha waayo xaaditatulifki waa wada garanaysaan oo waxa weeye fii suurati nuur ay waxa weeye inta hore oo dhan ka sheekaynayso in aladiina jaa-uu bilifki cusbatun minkum waxa weeye qiso dheer bay ahayd waa wada garanaysaan siyarka iyo meel walbaa lagu wariyaa bukhaari iyo kulli baa warinaya in caaisha radiallahu canha ay ku tilmaameen inay zinaysatay nimankii munaafiqiinta cabdullaahi ibni ubay ibni salool oo waxa weeye hogaaminayay ka bacdi markaa allihii subxaana qaadirkaa qur-aan buu ku soo dejiyey uu ku beriyeeray oo uu caddeeyey gabadhaas waxa weeye mu'minadda oo waxa weeye caaisha xaaskii nebiga ahayd waxa weeye gabadhii abubakar u dhaleena ahayd waxa weeye ummahaatlmu'miniin oo weliba ugu fadli badnayd ummahaatlmu'miniin qofkii ka bacdi ku sheega zino waxa weye markuu qur-aanku soo degay ka bacdi qofkii zino ku sheega waa ku gaaloobaya waayo sababtu waxa weeye qur-aankii buu beeninayaa marka way ka duwan tahay dadka kale waayo iyada ilaahay baa caddeeyey qur-aan baa ilaahay ku soo dejiyey inayna zinaysan waxa weeye aynan arrintaasna ay beri ka ahayd haddaba inta qur-aanku soo degay ka bacdi qofka arrintaa ku dhawaaqa oo yidhaahda way zinaysatay waa gaaloobayaa diintana waa ka baxayaa waana la dilayaa laakiin dee waxaa dilayaa haddii ay jirto waxa weeye xukuumo islaamiya ee waxa weeye dadka shacabkaa waxa arrintaas shaqo kuma leh arrintaa marka waxaa si fiican u faahfaahinayaa imaamu alqurdubi ayaa si fiican u faahfaahinayaa kitaabkiisa tafsiirka ayuu aad axkaamta ugu binaynayaa marka waxa weeye qofkii raba waa raajici karaa laakiin waxa weeye khulaasadeedu lama odhan karo caaisha radiallahu canha arrintaas waayo sababtu waxa weeye ilaahay baa beri yeelay halkaa waxaad ka ogaanaysaa marka akhi fillaah dadkan juhalada ah oo maanta raafidada iyo sheecada sheeganaya oo odhanaya maaragtay way zinaysatay ama waxa weeye dhacaninaya ama nacladaya saxaabadii oo dhan gaar ahaan waxa weeye caaisha iyo abubakar iyo cumar iyo inaynan dad islaama islaamnimo gacan ku hayn baad halkaa ka ogaanaysaa oo waxa weeye aad iyo aad la ysaga ilaalinayo inaan lagu kadsoomin intaas ayuu imaamu dahabi raximahullah adilada waxa weeye baabkaas inoogu caddeeyey waana waadix inay arrintaani tahay kabiira min akbar alkabaa'ir haytami wuxuu yihi raximahullah isagu isna wuu ku keenay oo waxa weeye kitaabkiisa azawaajir ayuu ku keenay wuxuu yidhi ashadd alxuduud azina xuduudda waxa ugu adag waa zinada tuma alqadfu waxa weeye in la yidhaahdo qofkii wuu zinaystay ayaa ku xigta tuma alkhamru khamriga ayaa ku xiga buu yidhi kitaabkiisa azawaajir ayuu saa ku leeyahay juska labaad boqol iyo lix safxada wuxuu kaloo culammadu ay leeyihiin oo macnaha wuu keenayaa wuu soo guurinayaa qofku haddii qof islaama uu ku tilmaama arrinta noocaasa kabacdi uu toobad keeno waayo ilaahay waxa uu yidhi ulaa'ika hum alfaasiquun inay faasiqnimo ayaa ka dhalatay qof muslima hadduu yidhaahdo isagoon markhaanti u aha isaga uu zinaystay laakiin hadduu qofkii toobad keeno ilaahay wuxuu yidhi ila aladiina taabuu wa aslaxuu toobaddaasi uu qofku toobad keenay maxay noqonaysaa cadaaladdiisii qofkii ma fiicnaanaysaa intaa ka bacdi mise qofkaasi weligii faasiq buu ahaanayaa oo walaa taqbaluu lahum shahaadatan abada miyaa taagan imaam abu xaniifa iyo waxa weeye waman macahu waxay yidhaahdeen marba haddii uu qaadif noqday oo waxa weeye isagoon u haysan adilo saxiixa oo markhaanti haysan uu qof muslima ku sheegay arrintaa waxa weeye hadduu toobad keeno xataa waxa weeye shahaado laga aqbali mayo faasiqnimadii wuu ka baxayaa hadduu rabo laakiin weligii shahaado laga aqbali mayo oo markhaanti geli mayo oo waxa weeye waa majruuxu lcadaala cadaaladiisi waa dhacday oo waxa weeye maaragtay laga aqbali mayo wax maaragtay shahaadaha weligii waxay yidhaahdeen ila aladiina taabuu uma noqonaysa bay dhaheen waxa weeye qofkii shahaadadii ee waxay u noqonaysaa macnaha faasiqnimadii uu ka baxaya oo ulaa'ika hum alfaasiquun ay macnaha faasiqnimadii waa ka baxayaa oo kabacdi faasiq aan may laakiin weligii shahaado laga aqbalin walaa taqbaluu lahum shahaadatan abada laakiin imaamu shaafici raximah ullah iyo waxa weeye akharu asaxaaba wataabiciin waman tabicahum waxa weeye waxay leeyihiin qofku haddii uu toobad keeno waa laga aqbalaya oo macnaha alxamdulilah waxay leeyihiin fa macnaa macnuu waxau noqonayaa famataa taaba markuu toobad keeno oo toobaddiisii saxiix noqoto zaala fisquhu wa qubilat shahaadatu waxa weeye fisqigii waa ka zuulayaa waana laga aqbalayaa markhaanti waa geli karaa taas ayaana qowlka raajixa waa noocaa macnaha walaa taqbaluu lahum shahaadatan abadanna macnaheedu waxay yidhahdeen waxa weeye ay maadaama uu waxa weeye uunan toobad keenin oo arrintaas uu weli ku socdo laga aqbali mayo laakiin haddii uu toobad keeno oo ka soo noqdo waxa weeye istisnaa baa la geliyey oo ila aladiina taawuu baa layihi marka sida daahirkaa waxay keenaysaa qofkii in laga toobad aqbalayo haddii uu toobad keeno oo waxa weeye uu faasiqnimadiina ka baxayo hadduu toobad saxiixa oo shuruudeediina la yimaado inuuna waxaa dib dambe ugu noqon inuu waxa weeye ka qoomamoodo inuu go'aansado waxa weeye ilaahay dembi dhaaf weydiisto inuu go'aansado inuuna dib ugu noqonaynin arrintaa saas ayuu maaragtay ku tafsiilinayaa haytami fi kitaabihi azawaajir waxa weeye juska labaad ayuu ku tafsiilinayaa waxa weeye boqol iyo lix safxada haddaba marka wuxuu kaloo yidhi shiikhu raximahullah waxaa lagu tiriyey isaguna wuxuu ku tiriyey macnaha wuxuu leeyahy weliba culummadu waa ku itifaaqeen inay tahay arrintaani qadfu almuxsanaat min alkabaa'ir waa arrin saxiixa buu yidhi culummaduna ay si sariixa ugu maaragtay u caddeeyeen oo kabaa'irta ay ku dareen marka culummo badan baa ku raacday imaamu dahabi raximahullah inay arrintaani tahay min alkabaa'ir waayo aayadaha ayaa caddaynaya oo arrin waadixa marka ilaahay waxaa weydiisanaynaa allihi subxaana qaadirkaa inuu inaga badbaadiyo oo waxa weeye dadka muslimiinta aan la dacniin waxna laga sheegin ayaa maaragtay aad iyo aad u wanaagsan insha allah marka waxaan ku daraynaa haddii rabbi idmo kabiirada ku xigta haddii waktigu saamaxayo marka ma ku darnaa oo waxa weeye waktigu waa saamaxayaa mise waxa weeye intaasaan ku joojinaa jayid waxay leedahay kabiirada wuxuu yidhi imaamu dahabi alguluul min alghaniima wa min bayt almaal waazaka guluulka waxaa la yidhaahdaa alkhiyaana qofku waa inuu khaa'imo oo khiyaamo waxyaalaha maaragtay haniimada inuu wax ka xado xoolaha jihaadka lagu helo oo khaniimada la yidhaahdo gaalada laga furto inta aan la qaybin inuu qofkii uu wax ka xado ayaa la yidhaahdaa maaragtay huluul min alghaniima haniimadii inuu ka xado wa min bayt ilmaal maalka dadka ka dhexeeya oo waxa weeye baytulmaalka la yidhaahdo oo dawladda kaydkeeda oo dadkoo dhan ka dhexeeya inuu qofkii wax ka xado iyo zakadii inuu wax ka xado oo waxa weeye xoolihii zakada oo la soo aruuriyey inuu wax ka xado iyadoo aan waxba laga siinin taasaa marka loo jeedaa saddexduba waxa weeye waa min alkabaa'ir qaala allahu tacala ilahi waxa uu yidhi wamaa kaana linabiyin an yagul nebi uma ahaanin ay macnaha inuu nebi wax khiyaamo ama uu tuugo sameeyo uma habboona waxa weeye ma weligeed ma dhicin mana dhaxayso waxa weeye arrintaa nebi uma suubana laakiin waman yaglul qofkii la yimaada guluul oo isagu waxada oo dadka ka mida ya'ti bimaa galla yowma alqiyaama qiyaamo ayuu la imaanayaa wixii uu xaday oo waxa weeye uu khiyaamay aakhire ayuu keenayaa waayo hadduu qofkii keligii isagu waxday aan cidina ogeyn isagii allihii abuurtay baa isla og marka allah waxa uu leeyahay qofkii waxada oo khiyaamadaa sameeya aakhire ayuu imaanayaa allihii subxaana qaadirkaabaana ka abaalmarinaya bal axaadiidta aynu fiirinno axaadiidtaa caddaynaysa oo waadix inooga dhigaysa arrintaasi inay tahay kabaa'ir naarta lagu gelayo qaala wuxuu yidhi abuu xumayd assaacidi waxa uu yidhi istacmala annabiyu sala allahu calayhi wasalam rajulan min alasd yuqaalu lahu ibnu ibnu lutayba la yidhaahdo marka qabiilkiisaa loo nisbeeyey laakiin magaciisa cabdullaahi baa la ohan jiray dheheen culummadu cabdullah ayaa la ohan jiray sida imaamu nawowi uu leeyahay qabiilka bani lutayb ayaa loo nisbeeyey waxa uu yidhi marka ninkaa ayuu nebigu sadaqa u diray oo waxaa la yidhi orod sadaqada soo aruuri falammaa qadima markii uu soo galo yimid madiina oo maalkii sadaqada uu keenay uu ka soo aruuriyey dadka ayuu waxa uu yidhi haadaa lakum nebiguu ku leeyahay intuu xoolihii qaybiyo qayb qayb qaatay ayuu qayb qayb nebiga u keeno wuxuu yidhi qaybtaan idinkaa iska leh wa haadaa uhdiya ilaya qaybtaanna aniga ayaa la isiiyey oo sakadii kuma jirtee waa wax aniga la ii soo hadiyeeyey oo gaar la ii siiyey macnaha ninkan xoolaha sakada soo aruuri baa layidhi xoolihii uu keenay qaar buu intuu ka saaray wuxuu yidhi intaan aniga ayaa dadku isiiyeen oo sakada ka mid ma aha faqaama annabiyu sala allahu calayhi wasalam cala almimbar nebigu arrintiibuu ka xaraaqay mimbarka ayuu fuuday faxamida allah wa athnaa calayh ay istiftaaxii buu sameeyo ilaahay buu ammaanoo mahadiyey ka bacdina tuma qaala waxa uu yidhi amaa bacdu intaa ka bacdi fa innii astacmilu alrajula minkum nin idinkayda ka mid ah ayaa shaqo u dirayaa astacmilu ay macnaha shaqaalaan ka dhigayaa oo shaqan u dhiibaya fa yaquulu waxa uu leeyahay markuu yimaado haadaa lakum wa haadaa uhdiya ilay ay macnaha xoolahaan idinkaa le xoolahaana anaa lai soo hadiyey afalaa yajlis afalaa jalasa muu fariisto fii beyti abiihi wa ummihi xataa taatiihi hadiyatuhu in kaana saadiqan waxau yidhi nebigu muu fariista gurigii hooyada iyo aabbihii haddii uu run sheegayo hadiyi ha u timaadee yaa qof gurigiisii jooga hadiye u keenaya qofkan shaqaa loo diray madaxdaa laga dhigay xoolo soo aruuri baa la yidhi marka hadiyaa la isiiyo xoolihii baa aniga qaar la isiiyey dee nooc mina laaluushay noqonaysaa markaa wallaahi buu yidhi nebigu markaa waa dhaartay laa ya'khudu axadun minkum shay-an bigayri xaqin waxa weeye qof idinkayda ka mida qaadan maya shay xaqdarro ku qaadan mayo ilaa laqiya allaha ilaahay waxa uu la kulmayaa yaxmiluhu yowma alqiyaama isaga oo xambaarsan maalinta qiyaamaha macnaha xoolihii aada xaqdarrada ku qaadatay oo aad baytulmaalka ka khiyaantay waayo sakadan maalkii oo dadka oo dhan wey ummadda islaamka oo dhan baa leh xoolahan waxaa weeye baytulmaalka haddaad marka khiyaamo ku samaysid oo aad qeyb qaadatid oo aad qaar qarsatid aakhiro waxaad imaanaysaa adigoo xambaarsan oo dhabarka ku wada marka wuxuu yidhi nebigu qof idinkayda ka mida ma jiro oo arrintaas samaynaya ilaa waxau imaanayaa aakhiro isagoo dhabarka ku sida falaa acrifanna waa nahyi weeye waro yaanan garanin oo hadhow aakhiro aanan aqoonsanin nin idinkayda ka mida minkum rajulan minkum laqiya allaaha ilaahay la kulmay yaxmilu baciiran rati xambaarsan lahu rucaa'un rucaagu waxa weeye ay macnaha waxa weeye waa waa cida geela marka nebigu wuxuu leeyahay yaanan idinka mid idinka mida arkin aakhiro haddeerba iska ilaaliya anugu hadha waxba uma qaban karo qof idinkayda ka mida oo aan garanayo oo waxa weeye muslima oo waxa weeye hadhow birri rati xambaarsan aakhiro yaan la soo xashrinin oo la keenin amaama allah oo uu khayaamay ratigii uu qaluulka ku qaatay tusaalaa laga dhigay waa ratiga waa tusaale laakiin wax walba waa la mid ow baqaratan ama waxa weeye sac baqaradaa lo'da lahaa khuwaarun khuwaarkuna waa cida ay waxa weeye lo'du habka ay u cidowe cida lo'daa la yidhaahdaa khuwaar markay ololeyso maarata ciyayso ow shaatun buu yidhi ama ari neef ariya oo tabcaru ay tasiixu qaylinaysa oo iyaduna waxa weeye ciyaysa uma rafaca yaddahu fa qaala nebigu intuu gacantiisa kor u taagay buu wuxuu yidhi allaahumma hal ballagtu ilaahayow ma gaarhsiiyey ay macnaha ilaahayow ka markhaanti noqo inaan gaarhsiiyey xadiidkaana waxa weeye waa xadiid saxiixa oo waxa weeye muttafaqun calayha bukhaari iyo muslim ba ay werinayaan wuxuu inoo caddaynayaa marka xadiidkaani oo waadix inooga dhigayaa inaan baytulmaalka haddii zakadii la soo aruuriyo berigii hore markii dawladda islaamka jirtay zakada dad baa loo diri jiray rag baa loo xilsaari jiray ereyadaa orod sakada ka soo aruuri geel buu soo aruurin jiray lo' buu keeni jiray ari buu keeni jiray wax walba iyo waxa weeye ama lacag ama wax walba hadduu marka qaar khiyaamo ama geel ha khiyaamo ama lo' ha khiyaamo ama ari wixii uu khiyaamo isagoo aakhiro dhabarka ku wada buu imaanaya oo ciqaab looga dhigayaa waxa weeye maalinta aad maqasheen oo waxa weeye wa inna yowman cinda rabbika ka alfi sanati mima tacudduun waxa weeye maalin u dhiganta kun sano oo halkaa la taagan yahay qorraxda la soo dhowaynayo ayuu wuxuu xambaarsan yahay markaa rati qaylinaya o ololaya ayaa dusha u saaran waalciyaadu billaah waa arrin aad iyo aad u khatara marka inay marka kabiiro tahay waa waadix oo baytulmaalki iyo zekadiioo la xado inay tahay kabiira min alkabaa'ir waa waadix weeye markaa way caddahay amaa khaniimada iyadana xadiidkan soo socdaa ayaa aad iyo aad u caddaynaya wuxuu yidhi qaala abu hurayra radia allahu canhu kharajnaa maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam ilaa khaybar waxaanu baxnay nebiga annagoo la soconnaa oo ghaswadii khaybar u soconnaa ayaan tagnay khaybar waa meeshii yahuudu deganayd oo madiino u dhoweyd wuxuu yidhi falam naqnam dahaban walaa wariqan waxa weeye khanimo uma aanu helin dahab iyo fidatoonna wariqu waa fidada ma aanu helin hanamnaa waxaanu helay buu yidhi almataac waxyaala maaragtay alaab alaab iyo wadacaam cunto iyo hiyaab iyo dhar iyo waxaasaanu ka helay buu yidhi oo nimanku dee niman xoolo kala haysta iyo waxaa ma ahayn ee waxay ahay niman aan waxba haysan midda kale waa tii heshiis lala galay oo waxa weeye markii dambe la daayey marka wax nafle kama aanu helin buy uma indalaqnaa waan soo baxnay buu yidhi ila alwaadi waadigii baan usoo baxnay xagga togga ay macnaha waa ka soo noqonnay meeshii wa maca rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam cabdun lahu nebigana waxaa la socday addoon uu leeyahay wahabahu lahu rajulun min judam judam qabiilkaa judaam nin ka dhashay ayaa u soo hibeeyey oo nebiga siiyey addoonka u shaqaynayay falammaa nazalnaa markaanu degnay oo meel aanu degno isniirinasta ayuu qaama wuxuu istaagay addoonkii cabdu rasuulillaahi addoonkii ilaahay baa istaagayoo yaxullu raxilahu raxlahu ay macnaha nebiga hashii uu saaraa iyo waxa weeye dee rakuubkii la saaraa ayuu rabka ka dhigayey oo dejinayey oo waxa weeye alaabtii buu geelii ka dejinayey fa rumiya bisahmin mid baa inta meel u galay gamuun ku soo dhuftay kuwii gaalada ahaa oo dee yahuuddii waxa weeye meeshaa laga adkaaday ayaa mid intuu meel u galay fallaar qabadsiiyey walaa waxaa laga yaabaa inuu isla'aa nebiga ku dhufo markaasay ninkaan dee meeshii ka heshay fa kaana fiihi xadfuhu ay macnaha geeridiisii way noqotay waa dhintay markii sahmigii ku dhacay ayaa naftii horay uga dhacday fa qulnaa waxaan nidhi hanii'an lahu biashahaada yaa rasuula allah ay macnaha waxaan ugu taaniyeynaynaa oo ugu bishaaraynaynaa shahaado macnaha waa shahiid weeye oo ninkaani dee jihaad buu kusoo ku jiray dariiq buu ku dhintay jihaada fa qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam waa kan macalshaahidku marka rasuulkiia markaa wuxuu yidhi kallaa may ma aha shahiid hana ugu bishaaraynina janno iyo waxa weeye shahaado waayo qofka haddii la yidhaahdo waa shahiid ay macnaha waa ahlujanna weeye macnaheedu marka sidaa daraaddeed ayaan qofka loogu la odhan karin ilaa binnas waa u rajaynaynaa inaad tidhaahdo qofka ku dhintay waxa weeye arrimahaas mooye inaad tidhaahdo qofkii ilaa wa ilaa shahiid weeye jannuu gelayaa adiga ma ohan kadid fa qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam kallaa maya buu yidhi ma jirto taas arrintaas iska dhaaf waaladii nafsu muxammadin biyadihi ilaahaygii waxaan ku dhaaranayaa naftaydu ay ga nafta nebi moxamed ay gacantiisa ku jirto ayaan ku dhaaranayaaye inna ashamlata maradii shamladu waxa weeye waa go' yutaqadaa bihi waa go' la wado oo weyn oo waxa weye habeenkiiya lagu seexdo inna shamlata maradii waadaa qaar baa caddaynaya oo ka xaday qanaa'imta la taltahibu naaran ay macnaha waxa ay la ololeysaa oo ku ololeysaa la taltahibu calayhi naaran ay macnaha naar go-iyo naara ayaa waxa weeye dushiisa ku ololaya oo lagu cadaabay oo go-i uu xaday ayaa waxa weeye isla markiiba markuu naftii ka dhacday naftiisii lagu cadaabaya akhadaha wuu qaatay buu yidhi min alghanaa'im wuxuu ka qaatay khanaa'imtii yowma khaybar maalintii yowma khaybar lam tusibhaa almaqaasim waxa weeye aynan asiibin qaybintii ay macnaha intaan la qaybin oo xoolihii wixii qanimadii aan la qaybsan waayo qanimada waxaa loo qaybinayaa dadkii markaa islaamkaa oo ku jiray waxa weeye jihaadka ayuu xaday marka qaala abu hurayra wuxuu yidhi fafazica annaasu dadkii baa gariiray oo wada naxay fa jaa'a rajulun bishiraakin ow shiraakayni nin baa wuxuu la yimid suun suunka waxa weeye waa xariggaan yartaa shiraagga waxaa la yidhahdaa suyuurta yarta ah oo lagu xirto kabaha yeelinka kabaha lagu xirto ayaa la yidhahdaa shiraag markaasuu wuxuu la yimid suunkaa yarka ah oo yeelinka la yidhaahdo oo lagu xirto kabaha oo hal xaba ama laba xaba markaasuu rasuulka ilaahay anuu kanaan qaatay ma ma ma guluulba markaasuu nebigu wuxuu yidhi shiraakun ow shiraakaani min naar macnaha naar baad ku geli lahayd haddii aad qaadan lahayd oo aad ku dhiman lahayd adoo haysta muttafaqun calayhi xadiidkaana waa muttafaqun calayhi oo waxa weeye waa xadiid saxiixa bukhaari iyo muslimba ay warinayaan isagoo abu hureyre iyo ka warinaya laba arrimood oo muhiima xadiidkan ku jiraa muhiimadda koowaad waxa weeye qof walba oo waxa weeye ku dhinta jihaadka iyo waxa weeye markaa lagu jira arrimahaas adiga ma oran kartid qofkaasi ilaa wa ilaa jannu u gelayaa waa shahiid ilaah baa garanaya qofka shahiidnimada iyo ilaahay darti u dhimanaya waa arrin cilmi qayba laakiin narjuu lahu bidaalika baad leeda marka axkaamta waxaa kala duwan adduunka iyo axkaamta aakhiro axkaamta aakhiro adduunka waxaa lagula dhaqmayaa si axkaamtii shahiidka oo waxa weeye la loo la dhaqi mayo dharkiisaa lagu xabaalayaa waxa weeye saas arrintaasi lagu tukan mayo oo salaatuljanaasa male shahiidku saasaa la samaynayaa sidii shuhaadadii yowma uxud oo kale amaa waxa weeye aakhiro qofkaani majannuu gelay mise naar buu galay adiga ma ogid ilaahay baa garanaya waayo inama alacmaalu binniyaat weye faa'iidada labaad oo muhiimkaa waxa weeye aynu ka qaadanayno oo baabka khusaysa wax walba oo ku shaqale waxyaalaha qanaa'intaahoo gaalada laga helo markii jihaad la galo laga furto waxaa waxa weeye far la saari mayo ilaa ay waxa weeye qofka imaamku markaa qaybiyo oo dadkii u qaybiyo lama taabanayo laakiin yaan laba la isku khaldin khaniimada waxaa la yidhaahdaa markii gaalo iyo islaam ay dagaalamayaan xoolaha laga helo gaalada amaa qof islaama intaad dishid oo waxa weeye gurigiisii aad ka saartid inaad tidhaahid waa khaniimo waxa weeye waa arrin aad iyo aad u qabiixa oo liidata qof islaama xoolihiisu khaniimo ma noqon karaa abadan marka dad badan baa arrintaa ku khaldamay oo waxa weeye jahli ugu dhacay qofka islaamka waxa weeye marnaba xataa dagaalkiisu kuuma bannaana waa arrin aad iyo aad u khatara xadiidka ku xiga wuxuu yidhi shiikhu imaamu dahabi wa akhraja abu daawuud min xadiidi camr ibni shucayb can abiihi can jaddihi anna rasuula allahi sala allahu calayh wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam wa abaabakr iyo abaabakrin radia allahu canhu wa cumar iyo cumar xaraquu waxay gubeen mataaca algaalli wa darabuuhu ninkii wax xaday wixii uu xaday way gubeen wayna garaaceen xadiidkaasi waa xadiid daciifa oo waxa weeye sheikh albaan raximahullah wuxuu ku daciifinayaa fii sunani abi daawuud iyo waxa weeye maaragtay ayuu ku daciifinayaa waana xadiid daciifa waayo sababtu waxa weeye ma sugna iyo mishkaatilmasaabiix ayuu ku daciifinayaa marka ma sugna buu yidhi shiikhu xadiidkaasi waa xadiid daciifa marka xadka laga oofinayo ma la xaddaa laga oofinayaa ma la garaacayaa xoolihiisa ma la gubayaa looma hayo wax daliila wa qaala waxau yidhi cabdullaahi ibni camar ibni caas kaana calaa haqali rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam ay macnaha haqalka wuxuu halkan ka wadaa mataaca almusaafir ay macnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam markii musaafirka la ahaa dadki wixii alaa wixiisii uu watay iyo wixii la socday mataacdiisa waxaa ka mid ahaa ay rajulun yuqaalu lahu kirkira waa addoonkii wey addoonkaasaa ka mid ahaa oo nebigu uu watay waa xadiidkii hore riwaayado ka mid a wuxuu yidhi markaa fa maata wuu dhintay fa qaala nabiyu sala allahu calayh wasalam huwa fi nnaar ama waxaad moodaa xadiidkan inuu ka duwan yahay kii kale huwa fi nnaar buu yidhi naar buu ku jira ay macnaha haddii ilaahigii subxaana qaadirkaa uuna cafiyey naar buu gelaya huwa fi nnaar buu yidhi fadahabuu way baxeen saxaabadii yanduruuna ilayhi iyagoo eegaya fa wajaduu waxay heleen cabaa'atan maray ka heleen qad qallahaa uu khiyaamay ayay dharkiisii iyo wixiisii ka dhex heleen ibnu xajar wuxuu leeyahay raximahullah huwa fi naar macneed waxa weeye ay yucadibu calaa macsiyati dembiga uu galay baa lagu cadaabayaa ama waxa weeye macnaheedu haddii aan ilaahay cafiyin ay naar buu ku gelayaa arrintaa uu sameeyey haddaan ilaahay cafiyin marka in nebiga la tusay ayaa waxa weeye daahirku ku tusayaa in waxa weeye ninkaa la cadaabayey wuxuu yidhi imaamu dahabi raximahullah wa fi lbaabi axaadiidun katiira axaadiid badan ayaa baabka ku soo aroortay oo aad u badan oo ku imaan doonta axaadiid katiira waya'tii bacduhaa fi fii baabi dulmi baabu dulmiga markaan marayno ayaa qaarkood ku imaanayaan buu yidhi waana anwaac buu yidhi dulmiguna waa saddex qaybood buu yidhi axaduhaa midka ugu horreeya waxaa weeye aklu lmaali bilbaatil maalka dadka in baatil lagu cuno waa dulmi naar baana lagu gelaya wa haaniyahaa dulmu lcibaad addoommada ilaahay in la dulmiyo bilqatli in dil lagu dulmiyo waadarbi ama garaac ama walkasri ama la jebiyo waljaraac ama waa la dhaawaco tan saddexaad dulmiga saddexaad waxa weeye buu yidhi waa dulmiga carabka laga dulminaya dadka oo dulmu lcibaadi bishatmi cay wallacni iyo waxa weeye in la naclabo wasabi iyo la caayo waalqadfi iyo in waxa weeye lagu tuuro xumaan waqad khadaba nabiyu sala allahu calayhi wasalam bimina mina ayuu nebigu ka khudbeeyey fii xajati alwadaac fa qaala wuxuu yidhi inna dimaa'akum dhiiggiinna wa amwaalakum iyo xoolihiinna wa acraadukum wa acraadakum iyo sharaftiinnu calaykum xaraamun dushiinna xaaraan bay ka tahay ee qofna qof xalaal uma aha maalkiisa iyo xoolihiisa iyo waxa weeye maaragtay cirdigiisa iyo sharaftiisa iyo dhiiggiisa ka xurmati yawmikum haada ay macnaha maalintii xajka weeye wa fii shaarikum haada ay macnaha yawmikum haada fii shahrikum haada ay bishaan xajka oo muxaram oo sharafta leh oo waxa weeye xurmada leh oo kale weeye fii beledikum haada waxa weeye waa maka sida ay maka xaraam u tahay oo waxa weeye inaan lagu dagaalami karin dhibaato loo geysan karin ayuu qofka muslimkaana la mid yahay muttafaqun calayh waa xadiis saxiixa wa qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam marka xadiidka hore wuxuuna tusayaa oo macalshaahidkaa qofka inaadan carabkaaga ku dhibi karin oo maalkiisa cuni karin oo waxa weeye aadan naftiisa dili karin oo aadan dhibaato u geysan karin oo maalkiisa khiyaami karin kulli waxaasoo dhan inay yihiin xaaraam ayuu waxa weeye ku caddaynaya wa qaala nabiyu sala allahu calayh wasalam laa yaqbalu allahu ilaahay kama aqbalayo salaatun salaatan bigayri duhuurin ilaahay salaad ma aqbalayo aan qofku daahir ahayn oo weese qabin walaa sadaqatan sadaqana ilaahay ma aqbalayo min guluul waxa weeye la khiyaamay sadaqo la soo khiyaamay ma aqbalayo walaa sadaqatu min guluul sadaqo la soo khiyaamay oo waxa weeye qofku uu khiyaamo ku keenayna ilaahay ma aqbalayo waxa weeye waa caddahay markaa inuu qofkii xataa adhow haddii uu sadaqaysto ayna waxba u taraynin imaamu muslim baa xadiidkaa warinaya min xadiidi cabdillaahi bni cumar radia allaahu canhuma radia allahu canhu waaye wuxuu inoo caddaynayaa marka xadiidkaana inaan wax la soo khiyaamay oo la soo xaday aan la sadaqaysan karin xadiidka ku xiga wuxuu yidhi shiikhu raximahullah wa qaala zayd ibna khaalid aljuhaniy waxa uu yidhi inna rajulan halla fii gaswati khaybar nin ayaa wuxuu khiyaamay khiyaano uu quluul sameeyey qaswadii khaybar waa kii hore weeye waa addoonkii oo kale waa riwaayad kale famtanaca nebiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu waa diiday inuu ku tukado min asalaati calayhi ay salaatu aljanaasa wa qaala wuxuu yidhi inna saaxibakum waxa weeye ninkaas saaxiibkiina oo waxa weeye dhintay halla khiyaanuu sameeyey fii sabiili illah jidkii ilaahay oo lagu jiray oo waxa weeye jihaadkii lagu jiray ayuu markaa khiyaamo sameeyey fafatashnaa buu yidhi waan baarnay marka mataacahu alaabtiisii waan baarnay fawajadnaa fiihi kharazan maa yusaawi dirhamayni ay macnaha kharasku ah waxyaalaha lu'lu'a iyo waxyaalaha noocaasa oo alaabta maaragtay lu'lu'a iyo jawharka iyo waxaa wax yar oo laba dirham aan goynin ayaanu helnay marka xadiidkaani abu daawuud baa warinayay nisaa-i iyo iyo imaamu axmed iyo wuxuuna yidhi imaamu axmed raximahullah maa naclamu ana nabiya sala allahu calayh wasalam taraka asalaa calaa axadin ilaa cala algaalli wa qaatili nafsihi imaamu axmed wuxuu yidhi ma garanayno axaadiidta ku soo aroodhay oo nebiga ka sugnaatay qof uu salaadii diiday inuu nebigu ku tukado salaatuljanaaza salaatuljanaaza ilaa kii quluulka sameeyey iyo kii naftiisa dilay mooye horta xadiidkan uu shiiku keenay waa xadiid daciifa oo ma sugna waa xadiid daciifa abu daawuud iyo ayaa warinaya culammada qaar baa saxiixiyey oo u raaraadiyey waxa weeye maaragtay sida arnaawud oo kale isnaadu saxiix buu yidhi maaragtay cinda malik iyo ibnu maaja iyo laakiin sheikh albani raximahullah waa daciifiyey xadiidkan oo waxa uu ku daciifinayaa fi fi daciifi aljaamic saddex kun iyo afar boqol iyo siddeetan iyo kow ayuu ku daciifinayaa iyo daciif abi sunani abi daawuud iyo irwa alqaliil maaragtay toddoba boqol iyo labaatan iyo lix marka xadiidku waa xadiid daciifa laakiin haddii ay sugnaato qowlkaa imaamu axmed raximahullah in waxa weeye qofka huluulka sameeyey inuu nebigu diiday inuu ku tukado markaa waxa weeye waa muctabar bay noqonaysaa haddii qowlkaa sugnaado laakiin xadiidka waxba laga qaadan mayo marka waa sugan tahay inuu nebigu dadka qaarkood uu diiday inuu ku tukado oo waxa weeye maaragtay kii daynta qabay oo kale iyo waxyaalo badan way sugan tahay laakiin xadiidku waa xadiid daciifa qaala alhaytami raximahullah wuxuu yidhi halkaa ayuu ku joojiyey imaamu dahabi adiladiisii marka tacriiq yaroo waxaan ku daraynaa ima sheikh alhaytami raximahullah uu ku keenay kitaabkiisa azawaajir wuxuu yidhi quluulka in lagu tiriyo min alkabaa'ir waxa weeye culummadu waa isku itifaaqeen oo waa sar sariix bay u wada yidhahdeen wa qaala bacduhum waa sida waxay yidhaahdeen haniimada wa kalkhaniimati waxaa khaniimada la mida bay dhaheen fii daalika macnaha arrintaa waxaa la mida xoolaha sharikadda oo kale ayaa qaarkood yidhaahdeen haddii dadku qaar ay sharika noqdaan shirkad baad xoola ku darsatay shirkaddaa xoolihii haddii la wada leeyahay qofkii qayb ka mida khiyaama inta shaqaalo looga dhigo markaa isagoo qaar iska isticmaala wuxuu ku dhacayaabay idha arrintan waayo sababtu waxa weeye ummaddii islaamka ahy oo la wadaagtay ayuu khiyaamay ama baytulmaalka oo kalena waa la mid sida inoo soo iyo zekada iyo waxaasoo dhan mushtaraga oo dad wada leeyahay huluul baa la yidhahdaa qofku haddii uu khiyaamo oo waxa weeye uu gaar u qaato haddaba axaadiid badan baa ku soo aroortay huluulka iyo waxa weye maaragtay haddaba axaadiid baa ku soo aroortay maalka soo reebaa oo takhsiisisay inuu qofku maalo intuu waxa weeye haddii ninkii watay ciidanka intaan qismada qaybin hadduu wax ka siiyo oo qofkan uu wax iska siiyo xoogaa markaa qof baahan oo kale uu wax siiyo wax dhibaataa male bay yidhaahdeen culummadu oo waxa weeye ata male ku wax siiyo soo fuulo xoolihii la helay intaan la qaybin uu xoogaa soo fuulana wax la male bay oo waxa weeye iyadana way bannaan tahay laakiin bishuruud waa inuunan ku cayaarin oo waxa weye una dhammaynin waayo sababtu waxa weeye waa inuu dantiisii ku gaadho meeshaa yar oo waxa weeye uu ku gaadhayo amaa inuu iska istiy suu doono uu ka yeelo lama oggola bay dhaheen waayo waxay noqonaysaa xoolihii dadka ka dhexeeyey oo dhan bay noqonaysaa marka wuxuu leeyahay haytami raximahullah waxaa bannaan buu yidhi arrimaha in wax laga cuno bacd alma'kuulaat waxyaalaha la soo aruuriyey oo waxa weeye khaniimada intaan la qaybin wixii la cuncunoo kale iyo dhibaato male oo cunto ahaan loo cuno wax mashaakila male buu yidhi marka kitaabkiisa azawaajir juska labaad ayuu ku keenayaa saddex boqol konton iyo afar ayuu arrintaas ku keenayaa ku waadixinayaa oo aad iyo aad uga hadlayaa isagoo adilo badan iyo aqwaal badan oo culimmadaba keenaya marka insha allahu tabaaraka wa tacaala halkaas ayaan ku joojinaynaa maanta haddii raba idmo ilaahayna waxaan ka rajeynaa inuu inaga badbaadiyo waxa weeye arrimahaas oo dhan marka maanta kole haddaynu khaniimo haynin bal ha la iska ilaaliyo in gabdhaha islaamka xumaan lagu tilmaamo waliyaadu billaah insha allahu tabaaraka wa tacaala halkaas ayaanu ku joojinaynaa subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin